assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka socdaa barnaamijka fasaxa qoyska iyo caafimaadka ee muushaarka leh dowladda minnesota barnaamijkan cusub wuxuu bilaaban doonaa sanadka labaatan kun iyo labaatan iyo lixka fasaxa muushaarka leh wuxuu ogolaanayaa shaqaalaha ku nool minnesota inay shaqada ka maqnaan karaan siday u daryeelaan naftooda ama dadka ay jecel yihiin iyagoo aan ka baqaynin inay waayaan shaqadooda ama dakhligooda dadka waxay qaadan karaan fasaxa muushaar leh si ay u bogsadaan markay la tacaalayaan xanuun ama daawac culus u daryeelaan qof qoys ah oo jiran ama daawacmay u dhoweeyaan ilmo cusub oo qoyska kusoo biira u baxsadaan xaalada khatar gelinaya naftooda u daryeelaan qoyskooda inta qof ay jecel yihiin ku jiro howlgallo ciidan inta qof ku jiro fasaxa muushaarka leh dowladda minnesota waxay siin doontaa qayb ka mid ah muushaarka oo waaye intuu shaqada ka maqnaan yahay xaalada badan dadka qaata fasaxan waxay helayaan damaanaad shaqo taasoo la micna inaysan weeyi doonaan shaqadooda fasaxa dartii barnaamijkan waxaa meelgelin doona dowladda iyadoo ururinaysa lacag yar oo laga jarayo shaqaalaha iyo dadka shaqaynayo hadda waxaa ku siinayaa warqado oo muhiimsan warqadahan waxaa ku jiro xayisiin oo ku saabsan barnaamijka fasaxa muushaarka leh oo ku qoran af soomaali waxaan kale ku jira macluumaad ku saabsan sida aad isu diiwaangelin karto si aad uga qayb qaato dhacdooyin kugu dhow oo laga hadli doona barnaamijkan iyo sida kale si aad ula xiriiri karto dadka payliif ka shaqeeyo annaga waxaan u joognaa halkan inaan ku caawino waxaan rabnaa inaad nala soo xiriirto haddii aad su-aal qabtid magacayga waa maryam waa mahadsan tahay wakhtigaaga maalintaada ha noqdo mid aad wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu